marinta qaranka sideedaad ah hadda inoo socdoo noo dhammaan rabo wuxuu dhammaanaa sanadkaa dhammaadkiisa sidaas daraaddeed waxaan ku mashquul hadda ku hoolannahay inaan bilaawno qorshaha soo socda oo noqonaya kan sagaalaad mudane madaxweyne dhammaan walaalahey waxaan rabaa inaan hal arrin idin baraarujiyo oo wax badan la ilaabo runti waddankan laga bilaabo kun sagaal boqol lixdan iyo labadii siddeed qorshe oo horumarin uu samaystay waxaad u malaysaa hadi jeer in la ilaawo waddankan inuu taariikh leeyahy oo loo maleeyo burburkii kadib un inay bilaabatay taariikhda waddankan marka qorshahaan hadda aan ku hoolannahay inkastuu kan sagaalaad yahay taariikhiyan dadka qaarkood weli waxay u malaynaya inuu yahay kan labaad ee ka soo bilaabeen burburkii iyo wixii ka dambeeyey waa arrin muhiime inaan isla fahanno inaan nahay dad oo taariikh leh oo dhaqan leh oo karti leh oo dadnimona leh intaasna ku soo gaaray maaragtay ilaa hadda wixii naga hadlaysanna aan toosisan karno alxamdulilah ana kuwa isla wada soconno qorshahan horumarinta qaranka kan sagaalaad noqonayo wuxuu aada iyo aada muhiim u yahay geedi socodka dayn cafiska oo bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta nala wada hadda shuruudaha oo dayn cafiska waxaa ka mid ah qorsha horumarin qaran oo shuruudooyin qaarkood ka soo baxayo oo aada iyo aad ay muhiim u tahay wada tashiga ballaaran marka laba hadafaan u imaanay aniga iyo wafdiga aan hogaaminayo wasaaradda qorsheynta qaranka ka socota anakoo kaashanayna wasaaradda qorsheynta oo gobolka koonfur galbeed hadafka koowaad waa wadatashigaas ballaaran siduu agaasimaha guud idinkugu sheegay oo maanta aan ka bilaabayna bulshada rayidka ah kadibna xubno kale aan la kulmeyno insha allah maxaa dhace maxaan u samaynaynaa taas waxaan u samaynaynaa mudane madaxweyne haddii la samaynayo qorshe qorshahaas hal cid keliya ma lahaan karto ummadda dhan uu ka dhaxeeya sidaas daraaddeed waa muhiim inaad fikirkiina ka dhiibatiin baahiyooyinka ka jira waa badan yihiin idinka inaad soo jeedisiin anakana meeshaan waxaan u joognaa inaan idin qorno inaan idinka idin dhegaysanno aan u joognaa meeshaan maahina inaan idin dhahno saani saanaa la yeela ma u joogno marka taas aada iyo aada muhiim u tahay tan labaad wax oo yacni siyaasi siyaasi ah ama siyaasad kuma jirto arrintan waa arrin horumarineed waddankan farsamo hadafka labaad oo runtii aan uga faa'iidaysanayno booqashadan mudane madaxweyne waa inaan xoojinno wada shaqaynteena federaalka iyo koonfur galbeed siday u xoojin lahaayeen wada shaqayntooda oo runtii hadda aada iyo aada iyo aada u fiican alxamdulilah waxaan rabaa inaan hadalka ku dheeraanin hadafka guudo wada tashiga maanta inoo bilaabanaa alxamdulilah waana ku faraxsanahay maanta sidina loo soo dhaweeyey sida quruxda badanaa u imaana waxaana rajaynaynaa inaan maaragtay meeshaan ka tagno anagoo isku afgarannay qodobo oo aan isleenahay ummadda baahiyooyinkeeda ay matalaan marka waa mahadsantihiin waana kugu soo dhaweynay aduu faraxsanahay in madaxweyneheenna cabdicasiis xasan maxamed laftigareen xubnihii golaha wasiirada ururadii bulshada wasaaradda qorsheynta dowladda federaalka dhammaanteen inaan halkan ku kulansannahay si aan u samayno qorshe anfaca dadka dadka soomaaliyeed mudane madaxweyne waxay aada ii farxad gelinaysa maanta intaanoo qofood oo ka socota bulshadana rayidka inay ka soo qayb galaan barnaamijkan la tashiga taasna waxay muujinaya in shacabka koonfur galbeed ay ka go-an tahay inay horumar gaarsiiyaan saddexda gobol ay ka kooban tahay koonfur galbeed aadaan idinkaga mahad celina urada bulshada ka soo qaybgalkiina mar walba oo aan idiin baahnaan saas inaan noo garab taagantiin annagana insha allah dowlad ahaan waa idin garab taagan haddii ilaah yiraahdo mudane madaxweyne arrinta maanta meeshaan la isugu imaaday oo ah qorshaha qaranka sagaalaad dowladda koonfur galbeed qorshihii ka horreeyey waxay ka ciyaartay kaalin run ahaantii aada u firfircoon oo waxay ahayd maamulkii saamaxayay in soomaaliya ay hesho qorshe qaran oo sagaalaad culayso kastoo imaadana waxaan ahayn dadka u horreeya oo dowladda soomaaliya garabku siinaya in qorshahaas iyo hadafkiisa laga midho dhaliyo madaxayne waxaan rabaa fursadda inaan uga faa'iidaysto inaan u mahad celiyo shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed
run ahaantii waxaan nahay wasaarad weyn laakiin shaqaalaha ka shaqeeya tiradooda aad u yar tahay laakiin shaqaalahaas tiradooda waxaa aad u dhammaystira tayadooda oo ra- ah run ahaantii dad aqoon leh dadaal badan waxaa hadda maanta nagala jooga agaasimaha yuusuf run ahaantii hogaamiye fiican wasaaraddan u ah dadka isku xidhkooda maxamed yaraani oo qaybta statistikada asna shaqo fiican haya xogta ururiska run ahaanta tayada wasaaradda qaybta statistikada kor soo qaaday maxamedna aad u mahadsan yahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo profesorka abuur jeelo oo run ahaanti nin gobolkan aad looga yaqaan ah aqoonyahana wasaaradda run ahaanti meel fiican soo gaarsiiyey aanan u mahad celinaa tobane oo hadda advisor noo ah wasaaradda kale la shaqeeya run ahaanti asna quality-ga warbixinada ka soo baxa wasaaraddeena sare u qaaday tabanana aad u mahadsan yahay iyo qaybta monitoring evaluationku hadda lagu cusub oo ilaa sideed qof ka shaqayso ayagana run ahaanti dad dhalinyaraha taabaro badan u socdaan waxaana rajaynaynaa in ayadana qaybtaasna waqti dhow infectional noqoto madaxweyne marka aadan ugu faraxsanahay anoo wasiirka ah sha- shaqada ay haayaan shaqaalaha wasaaradda wasaaraddan aadaa loo ammaanaa laakiin mar- maro badan ammaanta keligay qaadanaya keligay ma aha shaqadan dadaa qabto boqolkiiba sagaashan ayagaa qabto anaga haddaan madax- madaxdooda nahay in ayaga isku xirno culeysyada ku imaada aan la fuudayno marka waa ku faraxsanaa wasiir ahaan inaan shaqaalo fiican oo tayala aan haysto Een, madaxweyne een, qorshahan een, een, qaranka midka sagaalaad een, wuxuu kii hore ugu duwan yahay waxaa muhiimadda la saaraa arrinta een, la dagaalanka saboolnimada oo gobolladeenna run ahaantii dhibaato badan ku haysa oo aada noo saameynaysa marka taas waxay nagu qasbay haddaan nahay koonfur galbeed inaan muujino dadaal dheeraad ah oo gobollada kale ka duwan si arrintaas looga miro dhaliyo Een, iyo in soomaaliya laga cafiyo deymaha taasoo run ahaantii dowladdeena federaalka soomaaliya ay aada uga shaqeeyeen annagana aan aan garab taagin garab istaagin haddii ilaah yidhaahdo Een, waxaa kaloo maanta lala joogo wasiirka cusub oo wasaaradda inkastoo een, ay dhici doonto transition een, mar dhowna xilka la wareegi doona asna maanta waa ku marti qaadnay maxaa yeele shaqadan baaxadda leh waxaa la rabaa qof sii wada marka waxaan garanay asna maadaama qofkii hawshan sii wadi lahay oo mas-uuliyadda saarnaa lahayd inuu yahay inuu wax nagala ogaado oo uu la socdo proseska si maalintii een, xilka loogu wareejiyo shaqadiisa u qabsado taasna waxay muujinayaan in dowladda ay ka go-an tahay in transition fiican shaqooyinkaada hakada aysan gelin Een, wasiirka insha allah markii loo dhaariyo oo xilka la wareegana gacanaan siinaynaa haddana howlahan qayb badan uu ka ogaan doonaa insha allah Een, mudane madaxweyne een, een, warka intiisa badan een, agaa- agaasimayaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleeda soo koobay Een, waa u mahad celinaa ka soo qaybgalkiina Een, insha allah gacanaa idinka siinaynaa waxaan marka microphone kusoo dhaweynaa madaxweyneheenna cabdicasiis xasan axaad wafti gareen si uu kelmadii uga banaa meesha uga dhaw madaxweyne soo dhawow
dad badan oo soo gaar dad badan oo soo gaareen waa jiraan dadka kalankada aqoon-yahanaa waaye dowladnimada la sheegayo waa qorshe qorshe qaran hadduu jirin qaran ma jira qaranka waa dowladda dowladda waa inay qorshe leedahay qorshaheedu muxuu yahay qorshihii qarankii la suuqin lahaa oo ma ahan istaatistikskalix ma aha waa baahida qaranka uu leeyahay oo dhan wixii qaran ugu baahna caafimaad ha noqoto waxbarasho ha noqoto horumar ha noqoto ee, dowladnimo ha noqoto wax walboo loo baahnaa waay waa irinta laga gelayo dowladnimada qorsheynta qaranka marka ee, waan soo dhoweyneynaa qorshaha qaranka soomaaliyeed maadaama aan ka mid nahay qarankii soomaaliyeed lafdhabarta qarankana aan nahay dowladda koonfur galbeed qayb muhiima ay ka qaadan doontaa waana soo dhoweyn doontaa ururadeeda bulshada iyo dadka dhallinyarada ah iyo aqoon-yahanada leh waxaa laga rabaa qorshihii qaranka wixii ay koonfur galbeed ku darsan lahayd iyo baahidii koonfur galbeed ay qabtay waa ogtihiin xoogaal baa ogtihiin inaad ayadoo dhammaystiran aa u gudbisaan qaranka oo aan la dhihin ee, waxaa laga tegay kaas waxaa la iloobay kan kii ugu darnaa aysan dhicin dad u diyaarsanatii waa ku kalsoonahay inaad ee, baahida koonfur galbeed oo qol- qaranka ay uga baahan tahay aad gudbin doontaan waxa ugu muhiimsan waxay ahayd furitaanka shirkan shirka waa noo furan yahay la dagaalanka saboolnimada la sheegayo waa soomaali oo dhan baa sabool haddana koonfur galbeed waxaa saameeyey ee, saboolnimo oo aynan du- deegaanka uusan ahayn dhulka dhulkani ah waaye saboolnimadaas waxaa keenay nabadgelyo xumo amni daro baqdin badan waa jirtaa oo ku saabsan ee, biyo yaraan in ee, sanadkan ee, sidii la moodayay uusan qorin sanadka oo baqdin abaareed waa jirtaa in biyihii sidii la moodayay maaha biyo yaraan hadday bilaabatay baydhabo oo waa joogtaan oo aroor iyo waxaa la isticmaalaya booyido marka waxyaalaha kaloo ugu muhiimsan waxaa waaye caafimaadka caafimaadka in la hormariyo waxbarashada in la hormariyo ee, adeegyadii bulshadii oo dhan in la helo maadaama aad ururada bulshada aad tihiin wax allaala bulshadina aada mas-uul ka tihiin wax allaala wixii bulshadaas maanta ay u baahan tahay yaysan u weynin adinka sheegi la-aantiina iyo qorin la-aantiina waa weyi kartaan qola ee, sheega wixii aan u baahannahay waxaan ku faraxsannahay dowladda federaalka ee, qorshahan ee, dayn cafiska uu meel fiican maraayo haddii maanta soomaaliya deynta laga cafiyo annagana ee, soomaaliyaan ka mid nahay waxaan awoodi lahay waxaan waxaan nala awoodayaa in deyn ma ahana deeq aan helo deeq inaan helno lacag aan suubsanno ee, soomaaliya dowladnimadeedana sidii la rabeeyo ee, soomaaliya dowladnimadeedana sidii la rabeeyo u istaagto oo meel kastoo adduunyada ka mid ah siday ula macaamishay wixii ay warsatay ay u helaan aada iyo aada u mahadsantihiin waxaan kaga mahad celinayaa kasoo qaybgal ka fiican ood kasoo qayb gasheen